la socotid ba hadda yeman weli dagaalkii iyo colaada weli sideeda u taagan tahay weli dhinacyada yeman isku haya weli wax heshiisa ma gaarin marka maadaama xaalku sidaas yahay waxaan qayladhaan aan u dirnay hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed iyo madaxda qaranka waxaana lagu guulaystay dabcan in la helo dariiqad kale oo qaxootiga hadda yeman ku xaniman oo weli ku harsan raabana inay dalkoodii kusoo noqdaan in loo helo dariiqad lagu soo badbaadiyo marka alxamdulilahi arrintaas meel fiican bay maraysaa maadaama diyaaradihii ay adkaadeen waxaa hadda danta qasabtay in lasoo kaxeeyo maraakiib i o m k ay soo karayso oo dadkii lagu soo qa looga soo qaado calan dadka qaxootiga berbera la keeno kabacdina marka diyaarado looga soo qaado berbere xamar la keeno waa gartay way socotaa anaka qonsuuladeena waajibaadka qeybta nooga aadan waa dadka inaan gooqaanka siino sidoo kale exitkiisaha wadanka yemen ay uga baxayaan asagoo free ad wadda yemen aan uga dhamaynay ku guuleysanay iyo wixii kaloo service ay u baahan yihiin iyo skareen iyo baabuurta adgasaska lagu qaadahayo iyo lagu geynay dekada iyo howlaha serviceka dekada u baahanta waxaas dhan marka anaka aan garab u ridanay alxamdulillah hawsha waa socotaa maantay doontii labaad baa hadda kasoo baxday magaalada cadan oo saaka kasoo qaaday boqol iyo soddon iyo toddoba qof kasoo qaaday oo isugu jira dad waaweyn iyo dumar iyo caruur iyo rag intaba isugu jirta ilaahay idinka soo xarjeynaa berriina kusoo soo gaaraan magaalada barberey soo gaaraan rajeynayna waa gartay mar sii horeysay bishii january inay tahay baan filayaa sidan oo kale ayaad soo bilowdeen imisa ayana timid xageese kasoo degaan kuwaana
a may horta november baan bilownay oo aan laba boqol oo qoys keennay oo aan berbere keennay misana janaayo ayay waxay ahayd in toddobiyi tobankeedii la keeno diyaarad looga soo qaado cadan laakiin way suurtogeli weysay hawada iyo dagaaladii sii socda awgeed iyo duqeymihii marka adugu markii dambe labaatan iyo afartan dabcan sano inuu soo qaado way suurtogeli weysay adugu hadda febraayo bilowgeedii ayaan mataqaanaa tobankeedii baa lagu soo qaaday dadkaas markab ayanta soo karaysay cadan looga soo qaaday berbera la keenay haddana maanta oo bisha tahay shan mars waata hadda qaybtii kale salaada lasoo qaadayo dadka markaa rabadarka lagu celi weys diiwaan geliya qonsulada ay tagaan waa laga diiwaan geliya dokumentiyada ay baahan yihin waxaasoo dhan baa u dhamaystirnaa kabacdina ayaanka liiska u dirnaa ayadaa marka soo dirta marka saasaa marka looga soo qaada cadan marka waxaan u ognahay in qaxootiga soomaaliyeed ee halkaas muddada dheer ku sugnaa waxay u badan yihiin qoysas marka qoysaskaasi dhibaatooyinka ka qabsaday dhinaca gudaha yemen oo aan ognahay in dagaallo sokeeye iyo dhibaatooyinka ka jiraan maxay idin sheegeen
wallahi dawara dadka hadda durubta si way adkaatay yemen waa wadan kuleelaha waa la socotaa dadku korontay heli jireen korontada hadda waktigii waktigii lama helo saacado badan bay maqan tahay ama dhowr maalmood baan la helin korontada xilligii kuleelaha hadda aada loogu jiraa sidoo kale shidaal wadankii ma jiro waa shidaal la-aan lacagtooda way qiimo dhacday lacagta aad bay hoos ugu dhacday shaqa ma jirto dadka waag hore meela ka shaqaysan jireen dadka soomaalida markaa soo food saartay mataqaana ishee arrin raja la-aan camalaa soo food saartay maadaama dagaalada weli sii socdaan weli xal siyaasadeed la gaaray waa gartay marka qoysaskaasi oo dumar iyo caruur iyo odayaal iyo rag kale caadiyahaba isugu jira ma maraakiibtan ma lacagaa looga qaada hay soo dhiibtaan mise waa kiraysan yihiin oo waxba laga si bilaashay kusoo raacaan waxa oo lacaga ooga baxa dadkaas qaxootiga waxa lacaga ooga baxa ma jirto safarka kasoo bilaabanaya cadan oo ku dhammaanaya muqdisho waxa lacaga ooga baxa ma jirto qonsulada waxa alla waxay u baahan yihiin serviceka waa bilaash basaska lagu geenayo dekada waa bilaash markabka waa bilaash waxaan kuleeya markii ay berbere yimaadaan xarumo oo eemta diyaarisay baa lagu dejiyaa lagu nafsiyaa diyaaradaha looga soo qada xamara la keenaa dadka waa dad lasoo sabata bixinayo lasoo badbaadinayo wax qarasha ama wax dhaqaana oga baxa ma jirto bilcagsi dadkaas waxaaba la siiya marka dalka hadda yimaadaan si qof walba deegaankiisa uu gaaro dhaqaalaha lasii siiyayo wax yaro gacanta kusii qabsado oo kusii gaaro deegaankiisa waa gartay mudan ad aada u mahadsan qarashka intaa la ege faraha badanna marka yaa bixiya ma dawladda soomaaliya bixisa yaa gacan idinka siiya oo qarashkaas bixiyay waxaa jirta dadaal badan oo aan u galnay annaka iyo hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed iyo safaarada soomaaliya ee magaalada riyaad ka furan arrintaas oo dadaalkaas oo ahaa in hay-adda gargaarka ee malik salmaan la yihahdo aan cabasho gudbinay iyo baahida aan qabaan dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ah kuxanimo dalka yemen markaas waxaa jirta marka heshiis oo isdhexgeysooda oo dowladda iyo r m ka iyo malik salmaan lakala saxiixday oo haya in dadka soomaaliyeed ee qaxootiga yemen ku xaniman lasoo qaado hawsta marka wax loo xil saara r m ka sidii saas bayna hawsha ku bilaabata haddana ku socotaa
waa gartay waxaan ognahay qaxootiga soomaalida ah ee xilligii burburka iyo dagaalada halkaas gaaray waa ay fara badan yihiin marka ma isleedahay dhammaantood dadka halkaas joogo intooda rabta inay soo noqoto waa la keeni karaa hawshaani way soconaysaa intaa ma isleedahay mise waa qoondo ku aadan wakti dhamaanay oo mid wakti dhamaanaysa qoondaha miya mise waa mid joogto oo dhammaan dadkaas hadday rabaan inay soo noqdaan saacidaysa horta ilaah ciidankiisa waxaan rajaynaynaa hadda dadaalo badan baa ka socda wadamada khaliijku ay wadaan iyo wadamada caalamka oo la rabo in lagu nabadeeyo dalka yemen ilaah ciidankiisa dhanka soomaali ahaana aadan u rajaynaynaa shacab iyo xukuumadba waxaan aada u rajaynaynaa in arrinta yemen ay si nabada ku dhamaato la heshiiyo dalka nabadiisii hore kusoo noqdo sidoo kale waxaan rajaynaynaa taas marka haday hirgasho dadkii soomaaliyeed oo soo firxanayay halkooday ku nagaanayaan hadda noloshii yeman shalay ku haysteen iyo amnigii inta way sii helayaan haddii marka arrintu ay saas ku dhammaan weysana waxaan rajaynaynaa hawshan hadda ayaa amta bilowday xarunta gargaarka ee malik salmaan ee sacuudiga ay maalgelinayso waxaan rajaynaynaa haddii dadku hadda ay dadku hadda ay isqorhaya ay sii bataan inaan ku ka codsanno in weli baahida ay jirto codsigeena codsigaasna aan u gudbino hawshana marka sidaas ku socota ilaa dadka ugu dambeeya oo dalka yan laga soo saaro aan ku guulaysan aan kasoo saarno oo soomaaliya aan keenno waa gartay hadda markaan eegto hawshan dib u bilowdeen oo soo daadguraynta dadkaas qaxootiga soomaaliyeed ah bishii novembar ayaad ii sheegtay inay bilaabantay ilaa iyo haddana muddaa kasoo wareegatay waana markii labaad oo hadda dad keentaan marka ma yaryahay markaad eegtid isqoritaanka dadka iyo isdiiwaangelintooda ku aadan in lasoo celiyo waa sidee ma dad badana oo isdhihi kartaa waqti dheer ay qaadan doontaa ma dadkaa yar oo keenay in waqtigan muddada dheer hadda lasoo dhaafnay laba jeer ama saddex jeer keliya la keeno sidee wax u jiraan bal adaa meesha joogay qunsuliyadda waa sidee xaaladda diiwaangelinta sidee ku socotaa
waxa weeye dabcan dadka horta waa la diiwaangeliyaa waxayna ka yimaadaan magaalada cadan iyo gobolada ku xeeran iyo xataa dad baa sanaca iyo ka yimaada ilaa mataqaana gobolada fogfog yaman iskaga jira oo ku goordoonsanaabaa soo gaara cadan marka dadka marka isdiiwaan geliyo doomaha la keeno doomo mataqaana weynan badan maahan waa doomo dad ay soo qaadahayeen ay yar yihiin dhan kale doomaha laftooda markii dalka yaman waxa looga soo qaadayo waxay u baahan yihiin fasax bay uga baahan yihiin in lala socodsiiyo isbahaysiga sacuudiga hogaaminayo mataqaana isha arrimaha yaman ku lug leh ayaa fasax looga qaadaa fasaxaas mudduu qaataa diiwaangelinta fasaxbay mataqaana isheeg waqti bay qaadanaysaa dadka laftooda oo kasoo baxaya qaxootiga oo yaman kasoo laga soo qaadayo waxaan mar waxaa la mariyaa mataqaana jeekan caafimaad baa la mariyaa oo ah hadee yaman wada la socotaayo dagaalada iyo wixii waxay sababeen inay cudurro ka dilacaan marka dadkaas caafimaad baa la mariyaa si dad naba mataqaana caafimaad qabaa looga soo qaado cadan soomaaliyana loo keeno marka hawlahi jira aada badan bay maraysaa hawsha soo qaaditaanku marka arrimahaasa keenay marka in markasta rixiladaas iyo rixilada kale ee ku xigtaa ay muddo dheer udhexayso marka hadda alxamdulillah laakin hadda nofembarna waa soo qaadnay rixiladii koowaad janaayaa ku xigtay haddana febraayo haddana maarsaa soo qaadnay marka waxaan rajaynaynaa wixii kadan kalo hadda bilaabo inay isdiiwaan geliyaanna in amaba bartamaha bisha maarta la soo qaado ama bilowga oo mataqaana abril aan soo qaadno waa rajaynaynaa waa gartay hadda markaad eegto hawsha sida ay ku socoto iyo soomaalida halkaas joogta faraha badan leh wax fariina adoo ka faaidaysanaya fursadan oo radio muqdisho ku siiyey wax fariina oo ku aadan qunsuliadii guud ee soomaaliya ee magaalada cadan qunsulkii u sareeyaa tahay oo guud marka wax fariina oad diraysid arrimahan socdaalka ku saabsan
fariintaan diraya waxa waaye horta dadka soomaaliyeed oo hadda qaarkood laga yaabo inay u taariibaan dalka yemen horta waa uga digayaa sababtoo yemen weli colaadiina waa jirtaa duruufihiina way sii adkaanayaan amnigiina weli waa sii adagyahay marka horta dhalinyarta rabta hadda inay tahriibaan waa uga digaya inaysan hadda yemen kulli goyintaas waa qodob qodobka labaad oo raba halkan aan uga jeedi waxa weyna oga mahad celiyo dhammaan dhinacyada gacanta naga siiyey mataqaana hawshan soo badbaadinta iwmta iyo hay-adda malik salmaan ee gargaarka iyo hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed iyo dowladda yemen lafteeda oo runtii naga saaciday fududeynta dadka soomaaliyeed ee cadan ka soo baxaya ayakana halkan baa uga mahad celinaya sidoo kale waxaan baaq u diraya dadka soomaaliyeed ee yemen hadda ku sugan dhammaan gobollada kala duwan ee dalka yemen iyo caasimadaba sanca waxaan mataqaana ugu baaqayaa dadkii fursaddan inay ka faa'idaystaan qof walba oo maanta raba dalkiisii lagu celiyo hawshaas waa socotaa way bilaabatay qof kasta waa inuu konsulta tago waa iska diiwaan geliyo si looga soo sabata bixiyo dalkii hooyo loogu soo celiyo waayo soomaaliya hadda maantay wax badan oo badan bay ka fiican tahay shalay berrina waa kasii fiicnaan doontaa marka waxaan rabaa inay dalkooda yimaadaan oo runtii ay ka faa'iidaystaan barnaamijkan lagu soo samata bixinayo qaxootiga
aada iyo aad axmed cabdi xasan qonsulka guud ee qonsuliyadda soomaaliya ee magaalada cadan aad baad u mahadsan tahay mudane adaa madan saaxib thank you